dhisme ballaaran oo isugu yimaadeen cuqaasha waxgaradka iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee beesha xuseen siciid hayaag ayaa beeshu waxay xilkii kaga qaaday boqor cabdilaahi dabagooye haddaba shirkii laga qaaday boqorka xilka ayaa waxa uu u dhacay sida tan
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asalaam xabadan welisuguyid xeegaad ee beesha hayaad oo ujeedadeedu tahay ummadu sida ay cuqaasi u cadayn doonaan nidaamka ay ku salaysan tahay oo ujeedooyinka ay leedahay waxaan ood marka hore ugu horraysiinayaa inaan ku soo dhaweeyo shan caaqil oo ka tirsan beesha hayaad oo nidaam leh jeediye ujeedadii xafladan loo qabtay waxaana ugu horraysiinayaa kuwayla horaansiinta أما بعد فقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم الحمد لله إلهنا محمد meeshan beeskan xafladan isugu keen keenay adinka dadayna waxaan kusoo aruuraya maadaama waqtigii kooban yahay aayadaas aan istisaax ka dhigay oo macnaha ay taabanayso ama ay ka hadlayso ama ay xambaarsan tahay ama wax yasan siinaye maadaama uu dalo u yahay dalo dhaqan uuna oo ay ku kurantay beel kaga tashanaysa arrimaheeda waxaan farayaa oo aan ugu baafayaa ilaahay subxaana watacaala horta in laga cabsado marka labaad dadka mas-uuliyiinta ah ee waxgaradka ah meesha isugu yihiin xukaasha si gaara waxaan u faray in ilaahay ka cabsadaan meeshan iyagaa mas-uuliyiintoodii ah waxaan farayaa tijaah wanaagsan inay u jeediyaan ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahy ilaahay wuxuu amrayaa dadka wuxuu farayaa cadli cadaalad cadaaladdu waa miisaan ilaahay uu soo dejiyey subxaana watacaala inuu koonkan isku maamulo wuxuuna khaliif uga dhigay bini aadamka inay cadliga ilaah subxaana cadliga ilaahi ee samaawiga inay fuliyaan rasuulku sala allahu calay wasalam wuxuu yidhi adduunyadani waa xulwa khadiraa xulwad cagaaran weeye oo la jecel yahay oo la macaansanayo madaxnimadeeda iyo riyaasadeeda iyo maxay ahaytay maalkeeda iyo maalansibteeda waa la jecel yahay ilaahay wuu idinku fiirinayaa buu yidhi waina allaha mustaklifakum ilaahay khaliif buu idinka dhigay mustaklifakum ilaah idinka dhigay khaliif buu idinka dhigay wayanduru kayfa tacmaluun wuxuu fiirinayaa sida aad ku maamushaan buu ilaahay fiirinaya marka maadaama ilaahay subxaanahu watacaala koonka oo bani aadamka khaliif uga dhigay wuxuu farayaa inay cadli ku maamulaan ilahay wuxuu amrayaa cadaalad iyo qisti wuxuu amrayaa ixsaan shay kasta iyo wanaag iyo ixsaan haddii hadal lagu hadlayo ay tahay haddii ficil la fulinayo ay tahay haddii camal kale oo lagu dhex jira ay tahay ixsaan iyo wanaag buu ilahay faraya subxaanahu watacaala wuxuu ilaahay farayaa subxaanahu watacaala in la xidhiiriyo oo raximka iyo qaraabada iyo dadka la xidhiiriyo jilicsan wuxuu ilaahay rahimaya subxaanahu watacaala waxyaabaha xumaanta ah ilaahay waa reebaya wayanhaa can ilfaxshaai walmunkar faxshaa waxaa kamid a hadalka xun baa kamid a hadalka qadaskaa waa kamid a hadalka aan meesha leekayn baa kamid a waxaa kamid a aflagaadadaa kamid a ilahi waa nahiyaya subxaana watacaala wax kasta oo xumaan ah wuu reebaya wuxuu ilaahay reebaya subxaana watacaala munkarka munkarka waxaa la yidhahda wax kullu ma ankarahu sharcu wax kasta oo sharcadan ay diidaa la yidhahdaa munkarka marka waxaa la doonaya cadaaladda waxaa kamid a qofku marka uu wax diidayo ama uu wax doonayo markuu wax dooranayo ama uu wax diidayo inuu ku bayskareeyo dooritaanka naftiisa inuusan iyo caabisadiisa inuusan ku bayskareeyn inuuga masaalixda guud gudigeedaa loo baahan yahay laakiin haddii uu ku geesgaray caabisad iyo dooritaanka naftiisa waxa weeye maaha cadaalad maaha cadaalad maaha cadaalad waxa weeye maslaxadda guud wey cadaalad waxa weye qofku inuu ilaahay dartiina wuxu labo ilaahay dartiina ku jeclaado ilaahay dartiina wuxu bixiyo ilaahay dartii wuxu maxiyo nabigu sala allahu alay slam wuxuu yihi man man axaba lillah وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان وفي إلهي درتي وحج على إلهي درتي وحلع إلهي درتي وحب حيا إلهي درتي وحب إيدا إيمانك سبحانه وتعالى إلهي عن كفر سبحانه وتعالى إنه عبد لغا إلى إيمانك إنه قدسه انت أصلا كلمة يقول كسر دبدبين يا وأنا ما سنتين وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sidaan hore u sheegay horaan idiinku xaadirin doona mid walbana xogtiisa halkan ka sheegi doona waxaan ugu horreysiiyey xaafid xaafid ciise maxamed kusooda wacada salaamiga dadkan badan meesha ismiga xasadda ismiga salaamayahay salaanta bacdi waxaa xafladan loo dhigay oo beesha magaca hawaadhigo ay u dhigtay oo lasugu yimid boqor cabdilaahi axmed cali oo horay xil loo saaray oo beesha boqor u ahaa in xilkii laga wareejiyey iyadoo loo saqareeyey xilkii loo dirtay oo uu ka soo bixi waayey darteed in xilkii markaa laga wareejiyo lagala noqdo oo aan markaa ay saaran tahay sidii aanu xilkaa ninkii aanu saari lahayna aanu usoo diyaar garan lahayn sidaa darteeda xafladan maanta aanu u wacnay assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu hadeertana waxaan kusoo dhaweynayaa sabaa uu sheegay xaafid cabdi ciise in daaqa ay ka sii daayey oo kala noqdeen maandayskii wakiilka cidna aysan mas-uul uga ahayn xaafidka labaad cabdi jaamac gay kusoo xaafid ciqaasha qandooydiinka codkarka dhalinyarada saxaafadda sharafta le ee ka timi meelaha kala fofog salaada sharcigan ku salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullah salaantaa bacdigeeda aniga oo annaga ciqaasha aanu nahay ka wakiila ummadii xilkaan la haynay inta meesha fadhida iyo inta maqanba annagoo ku hadlayna afkoodii oo aan ku hadlayo beesha hayaag afkeedii aan ku hadlayo mas-uulna kaga ahay ninkaa cabdilaahi axmed cali oo aanu markii hore saaray boqortooyo u dooranay markuu ka soo bixi waayey boqortooyadii xilkii aanu saaray ka soo bixi waayey aflagaadeyn kalena kusii daray xilkii waanu kala noqonay qabiil ahaan bulsho ahaan xilkii waa kala noqonay waxaanu ka codsaynaa ummadda la dhegeysan saxaafadda arki doonta isimada dowladda ku-meel gaarka dadka ummadda arki doonta saxaafadda inay nagu caawiyaan sharcigaa taa sharcigaanu anagu aragnay inay nagu caawiyaan sidaa aan maamulada oo dhan dhammaan maamulada inay ummadda isnadii dhulbahante inuu dad ka sameeyey inay nagu nagu caawiya sidaa awadeed bulshada aanu wakiilka ka nahay ninkaa cabdilaahi axmed cali way kala noqotay annagoo mas-uul ka ah waa kala noqonay xilkaan saaxib asalaam calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa aad u mahadsan yahay caaqilku faaqada kugu dhawaaqay oo u jeediyey saxaafadda soo ku hadlaya qaybtiisa xaafilka ciqaalnimada beesha haya iminkana waxaan kusoo dhaweynayaa hawl عبد الله او الفرح عاقل عبد الله او الفرح المادة الناشئة هاي سوق شرفت عليه والسلام عليكم raaca sida raggaasiba u yidhi il baanu saaro ilkii waa ka soo bixi waayey hadduu ka soo bixi waayeyna haddii aanu nahay dadkaas dadka mas-uulka ka ah waxaanu garanay inaanu ka dhigno isna waa ka soo bixi waaye annana waa ka dhigno waxaa raaca waktiga ay noo ahaato insha allaahu middaama inaanu keensano meesha halkaa tirada inaanu middaama keensano assalaamu calaykum haddana waxaan kusoo dhaweynayaa aadan warsamo dheere caaqil aadan warsamo dheereen kusoo dhaweynayna aadan aadan warsamo bismillahi rahmaani rahiim shirkula salaamiye salaamka bacdii waxaasna gaasha hadlaysa ka mid ah oo codkaan ku hadlayaan kii ciqaasha ku hadashay yuu yahay waxaana halkan u nimiday xafladdan u dhignay cabdillaahi cabdillaahi axmed cali xilkii anigu awal aanu saaray ee aanu u garannay waa ka soo bixi waayo waa dayacay waxaanu markaa u garannay inaanu kaleerid maxaykiga ka qaadi qayrkiisana saarno sidaasaanu diyaarina xaysadda la eegid assalaamu calaykum waraxmatullah wanaagsan waxaa xilku ninkana waxaan ku soo dhaweynayaa xagga xaafilada siis xaafilkoodii awil xaaji cali abaqsideed bismillahi raxmaani raxiim waxaan salaamayaa marka hore dadweynaha sharafta badan ee fadhiya madashan quruxda badan iyo bahda saxaafadda labadaba waan salaamaya waxaan ku salaamaya salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaada cadideed waxaanu u sheegaynaa oo usoo jeedinaynaa baab daawadayaasha iyo dhegeystayaashaba xafladan oo lagu qabtay magaalada xeelaan xarunta beesha hayaal ama xuseen shidiid xarunteeda ee ay ka doodo taladu dadweyne fara badan baa isugu yimi dadweynahaasi waa beesha oo ay hogaaminayso cuqaashoodii madaxda u ahayd inay ku aaminayso dadweynuhu wuxuu ka kala yimi labada gobol ee ay beesha wax ka degto sida cayn iyo soor oo kale magaalada koowaad eegaad oo ah xarunta beesha sida buuhoodle yaascarood woodwood dhawaamo cune xamarligi xig london ilaa iyo goob iyo markaan halkaa waxaad ka garanaysaa in meesha xoogeedii halkaa ay fadhido oo la isu yimaadaana sagaal magaalo ama toban magaalo laga gudo waxaana hogaaminaysaa cuqaashii beesha xukuntay ilaahayba oo xukumay taniis anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca cuqaashi hayaad iyo magaca beesha intaba aniga ku hadlaya anigoo ah jiif caawil cabdul cali abakor waxaan usoo jeedinayaa baab daawadayaasha iyo dhegaystayaasha soomaaliyeed ilaa ismadadu bahante ilaa beelaha kale ee soomaaliyeed xafladan ujeedda waxaa weeye inaanu baab ka soo jeedino ujeeddada aanu halkanini oo ah isin markii hore ay beeshu ahayd oo layidhahda cabdillaahi axmed cali dabagooye ayay beeshu markii hore u idmatay inuu isin u noqdo ninkaas uu ka soo bixi waayo xilkii waa idmaday uu ku tacadiyey wuu gabay markii uu gabay waxay duruuftu noqotay in beeshu ay dib uga tashato iyada oo eegaysa baraheeda lagama maarmaanka ah hadda ayaa shirka lagu qabtay dagaalada xeegaad oo ah xarunta beeshu ay ku tashato waxaan markaa baab usoo jeedinaynaa bulshooyinka soomaaliyeed haddaadan nahay beesha hayaad aniga ku hadlaya afka cuqaasha iyo afka beesha labadaba waxaanu si toosa kalsoonidii codka ugala noqonay cabdillaahi axmed cali dabagooye laga bilaabo maanta kadibna waxaanu rajaynaynaa waktigeeda marka la gaadho inaanu ku bedelno nin isla oo micno weyn u sameeya beesha laguna kalsoon yahay lagana fiirsaday waxaanu ka
bulshada oo dhan si sharaf leh inay noogu taageeraan isimka aanu kala noqonnay ninki kalsoonida markii uu galay hawsha iyada oo uu ka soo bixi waayey sidaa baalubeesha saxaafadda daawadayaasha dhegaystayaasha daaqaas aan usoo jeedinaynaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
aad aad bay umaadsan tahay dhammaantood jiif xaafidku maadaama qaybta dhuqaasha ay kusoo gabagabeeyey waxgaradkii baaqii ay boos sii daysay qaybta dhuqaasha waxaa soo gabagabay jiif xaafid hawl xasaxalaa bafar waa baaq sax raacaya toddoba iyo labaatankii abril baaqii soo baxay oo laguguna taageerayo kaasoo horda beesha ka soo baxay hadda waxaan u gudbayaa qaybtii waxgaradka waxaan kusoo dhaweynayaa cabdi xaaji cali cilmi ciidle kusoo dhaweyn asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa mara dumayaada waa salaanta islaamka waxay la tahay inay iga dhan tahay salaanta bismillaahi raxmaani raxiim sida ugaasha iyo waxgaradka iyo odayaashu ay u tilmaameen xafladan halka maanta laga hayo awaad oo ah hibka u mudan beesha xusuusta iid halka ay ku tashato nolosha ugu weyn macna xafladaas waa ogaasha iyo waxgaradkii odayaasha iyo bayaankii toddobiya labaatanka abril ka soo baxay qudbutiirta iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka beesha ee dibadda ku noqon sidaas ay u sheegeen ayay xafladani ku salaysan tahay ugaasha iyo waxgaradka iyo baaqii hore ayaa hawshaa dhameeyey toddobiya labaatankii abril buu yuu cabdillaahi axmed cali hawshaa dhaafay ilaahiyana khayr laagii tani anigu tii gebagabadahay in lagu sabaytinayey safarkiisa waasaas allah ku furo anigu wax wanaagsan baan horada uga jeclay wixii wanaagsan uga jeclayna si kastaba hase noqoto ka xumaata aanu kuleedahay kuwa aanaga durufishimo badan baa taqaanay waxyaabaha dambe aad badan doonto hogaamyadana dowladuhu ku dirsanayaan kuwa arago aysarami kuwa dambe tani tani waad la socotaa intaa waxaan u dhaafayaa faahfaahin marka la yidhahdo qof xil baa laga qaaday horta waa laga qaaday bu waa hadaamidii waxada rabbiga waa xad haddaas qof waxa laga qaaday dee wuxuu leeyahay baa laga qaaday dadka keliyaha soomaaliya qaata si u isticmaala hal ninkaa lagama qaadine waa ay bees u dhibato ammaana ku ah yaa lagala noqdo horta dadkuna ha ogaado waxaa laga yaabaa dee qaar soomaaliya hadda qabyaal baa lagu sameeya qaar faamiliga kamida inkastoo aanu ogeyn wax arrintaa maanta ka soo horjeeda runtii majority ahaan laakiin laga ogaa dee dad meelaha ka aadmo maalinuu daqaarba meelaha lagu sheegi daqaarad maahaatee qofkii meerad yar meel ku haysta kollay ma waada mid xawanuu soo gura iyo mid biyaha usoo dhaamiyo iyo meelo badan iska qaali marka qolyahaas dowlada shaqayn jiray waa laga yaabaa de inay jiraan marka waxaweye muhiimadaa laga raacaa hawshaasi hawin isku dubadhacday waxba lagama qaadin wixii beesha u igmatay baa lagala noqday markii sidii loogu dhiibay ayuu socowyo runtii waxaweye madax naqameedku horta dimuqraadiyad la sheego ee dhabtaa waxaa laga rugsadeeda laga qaatay baan aaminsanahay madax dhaqameedka iyo heer dhaqameedka soomaalida ama afrika ama dad kale heer dhaqameedku waxa weeye waa dimuqraadiyad dadku waxa dadka uu dooranayo in badan baa laga tashadaa taladiisa la huugaa ummadda oo dhan baa gasad ra'yigooda isu keenta waa waxaad weeye waa qof ku ciyaari karo maaha dadka sidaadoo mas-uul una ku ciyaari karo maaha qofka mas-uuliyadda danaynaya ee culeyska meedayna danaynaya ilaahayna ka baqaya kuwaba ciyaari karo marka marka ay caynkaa tahay siyaasad waa ka mamnuuc meel kale ku takrifal awoodeed waa ka mamnuuc arrintaas sidii xeel dhaqameedku ahaa isagada loo loo doortay ee loo isticmaali jiray waxaa xilka looga qaaday wadda aan ahayn buu la maray khayr allah siiye cabdullaahi axmed wudi ka gadaala isaga yiri baashi marun baan isahayay magacii baasha oo erabkiidu baanta oo meeshu masiirka uu kaga jiray bulshooyinka soomaaliyeed taariikhdeeda umadooda garanayso marun baan uhasilay magacayayo sida qofka uurku harka la yidhaahdo marka abiga talahay uurku ku har magacayayo uurku harun baan isahayay saasaanu kala noqonay kalsoonidii waxaanu leenahay dadku wixii uu dhibkaygu baaqigii wixii uu kaa soo gaaray kaa noqday adigana adeer khayr allaanku siiyo adiguna ku qanac wax badan baa lagu dulqaatee mar haddaba waxaa lalahayn waxaad leedahay sida dowladda waxay ugu horaysataa ilaahay kugu malaystee sidaa doonaysa imika u isticmaaladaa ikhtiyaar leedahay marka waxaan leeyahay toddobiya labaatankii abril baa cabdullaahi axmed dulageeye xilkaa laga qaaday lagama qaadina lagala noqday tanna waa sabeebtigii waakalka gudax taasina waxay ahayd iyo toddokeed iyo waxgaradka iyo siyaasiyiinta kuwana waa ugaashii waxgaradkii bulshooyinkii ay taaganaysay dhibaatada soo gaadhay muddada dhowr iyo tobanka sanaha iyo iskooda ragaalisay waxaan leenahay arrintaas waa lagaala noqday caalamka iyo maamulada iyo isimada dhulbaante iyo kuwa daarood iyo kuwa isaaq iyo kuwa haweeye iyo soomaalida oo dhan iyo afrikoo dhan hawgas arrintaasi waa saxiix asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
تمام ومحسن لهي عبد الحاج شحري سيدي صافي ساعة سكر كيسة ويشيدي بحافظة يددينها يدمانبا بس المسؤولين كدعوان ويس حافظة عندنا وحن سيدوين إياه عبد الكريم حسن وجميع ديوان كحيضات سيدي السيد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ummadda soomaaliyeed raasgalbeyn ilaa raas casayr diridda ilaa gudaha inta maqlaysa iyo inta maqli doonta inta golaha fadhida iyo inta ka maqanba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib maanta taariikhda bisha may ay tahay saddex waxaa shirweeyahuna markaysaan lagu qabtay magaalada ceegaad sirweynihii magaalada heegaad maanta lagu qabtay ujeedadiisu sidii albaasha iyo raggii horeba sheegay ama aqoonyahan ha ahaado ama albaal ha ahaado ama waxgarab ha ahaado ama culimaaludiin ha ahaadee sidii raggii horeba sheegay waxaa xilkii lagala noqday cabdullaahi axmed cali dabagooye oo horay isla beesha hayaaguga ahaan jiray waxaa si buuxda kalsoonidii isrinlada loogala noqday beesha hayaag haddii aanu nahnay suulinteedii waxaanu kala noqonay xilkii beeshu ahayd yaa kala wareegay haddeerna booskaasi yaa bannaan yahay waxay u taallaa beesha dhammaanteed iyadoo kaligeeda laga gudsan doon intaa haddii aan ka gudbo raasgalbeyn ilaa raas xaseyn dowladda ilaa gudaha ummadda soomaaliyeed gaar iyo mas-uuli kasta ha ahaatay iyo adduunyada kale dowladaha waxaa loo guri waan hayaa waxaa dadku yidhaa hadda beelaha adduunka jira maraykanka aan ooyey oo dawlad la yidhaahdo soodaan oo darbiga qaamsiriya waxaa lagu dilay beelaha adduunyadana waxaa lagu sheegaynaa xilkaa inaan kala noqonay cabdullaahi axmed cali dabagooye beesha ayaa si buuxda inay ugala noqotay xilkeedii booskaasina maanta bannaan yahay taladiisana si buuxda dalka iyo dibadda wax kasta oo cid kasta oo taladeeda ka bixsan karta laga tashan doono intaa haddii aan ka gudbo haddii aan ka hadlo magaca beesha sida walaasha horeba sheegay day waxgarad tahay day aqaal tahay day culimaadio tahay hadday ummadda maslaxadda beesha ka talisa ay tahay ee beesha wasiirkeeda la weydiiyo sabab la-aan lagagama qaadin sabab la-aan lagagama qaadin in la qaadaayo hawsha sugay wax badan baa la dul qaadanayay arrintaas inay ka soo dartay weeyaana waa ka soo rinaynay wilka isaga iska qaaday boqor cabdullaahi xilka isaga iska qaaday cabdullaahi axmed cali oo beesha isugu ahaa waxaanu ummadda u sheegaynaa wilkaa inuu isagu iska qaaday oo gabay oo ka soo bixi waayey sidaa darteed xilkaa waa kala noqonay ceeb kalena u geysan mayno ninka qofka xilka haddii laga qaado ceeb kale looga geysto waayo nin dee laga cuno waa laga dhexeeya oo ayaa loo wadano oo waaday beereer haddeerta laakiin xilkii waa kala noqonay isagaana iska qaaday adduunyadana lagu sheegaynaa raas gambooni ilaa raas casayr ama shacab ha ahaado ama maamul ha ahaado ama madaxweynaha soomaaliya ha ahaado ama kuwa maamulada kale ee magacaaban adduunyada ka jira ha ahaado dhammaantood waxaan ugu sheegaynaa cabdullaahi axmed cali beesha ayaa yiri kalsoonideedii kala noqotay booskaasi laga baneyn yahay ninkii buuxin lahayna lagu maqan yahay insha allah nin khayr qabana la keeni doono
cabdikariim xasan mumbe xay weli waxgaradkaydan ku sugan liiskii waxgaradka ka soo jeedinaya baaqa kalsooni kala noqoshada isilkoodii haddana waxaan kusoo dhaweynayaa cabdikuray ismaaciil dahabi ummadda isugu jirta caqabkan iyo ummadda islaama dhegaysanaya ama daawanaya intaba waa la salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan ku darayaa oo ka hadlayaa sidii odayaashu ama kuwa doonada si ay uga hadleen ayaan aniguna taxkiinaya raacinayaa boqor cabdillaahi amxed cali waa lagala noqday sida odayaasha hore u sheegeen xilka la saaray ee beesha uu u hayay mas-uuliyadda dee beesha waa jifo ummadda soomaaliyeed ama islaamka ninkii mas-uula ee isle wuu u wada hayaa ummadda muslimka miyagaalida wiyta ninka mas-uulka way xurmaysa sidaa yaa ninka isinku ummadda isriya laakiin dee reer baa doortay lagaa dooranay xilkii ka soo bixi waayey wax kale loo dhigi maayo waa lagala noqday sida odayaashu u sheegayaan waxaan kaloo ku darayaa intaa ummadda soomaaliyeed isnideedu ee ummadda soomaaliyeed iyo wixii islaamka daacad u noqdaan daacad inay u noqdaan ayaan ku darayaa waxaa weeye mar haddii mas-uuliyiintu ay ummadda daacadu tahay wax xumaanayaa ma jiraan waxaan ummadda soomaaliyeed ugu baaqaya inay dadka soomaaliyeed
inay nabadgelyo iyo siyaasad la-aan inay u shaqeeyaan inay daacad u noqdaan dadka ninka mas-uulku hadduu daacad noqdo ummadda soomaaliyeed ee kala xaraysan ee la odhanayo maamulka arrinkaas u degnaayo waxaan ku darayaa waxaan ku darayaa oo intaas loo gudbaya in ummadda islayi dalka iyo dadkaba ay daacad u noqoto oo meel kasta saameeya soomaaliya joogto ninka isinka siyaasad siyaasad cusub inuu ka madax banaanaado inuu siyaasad ka madax banaanaado meeshuu doono maro meeshuu wax ka dhacaa uu tago ismada soomaaliyeed waxaan u sheegayaa waxaan leedahay allaha idin garab siiyo xaqa ummaddana xaq ugu shaqeeya meel kasta soomaaliya joogtana oo wax ka dhacaa namnada dalkiinana daacad noqo الله يدين كرسي وحاجة يضحية وحاجة الدولة وإلى يتبرينا بالحق أن نقول مع مدخل وإسلام تتاعد المقدس وإسلام نفسي تتاعد المقدس ونفسي سوى بقى إلى إلى مكبرينا إلى إلى النفسية ونقول تنسية وإلى كرسية كارنا نقول تلمس نفسي أي مقصود أيها مفرشينا إلى أيها كيف حال
وصلت بكريستانينا qaab loo xafyada ninkaasna waynu kasoo gabagabeysanayna waxaan ku darsanayaa baaqbeeleedkan ay sii daysay beesha hayaad oqaasha waxgaradka culimaadiinka haweenka dhalinyarada isugu jira ay usoo jeediyeen dhammaanba maamulada iyo waxgaradka ismada bixantay iyo dhammaanba maamulada deegaanada ka jira intaba waa arrin ay isku waafaqsan tahay dhammaanba beeshu oo saas baratay iyadoo sababaysana aan ahayn tacadud oo uu noqday siday u tilmaameen ay u baxeen kasoo baxlamaanta mas-uuliyadda oo meelo badan taabanaysa haddaba anigu magaca waa adeer baan ku ogan jiray sawuu yaqaanay warweyguna yeeduma aqoonsanayn markaa kala noqosho marigii waxaan ahaa inuu horadii ugugaa oo ku ogan jiray adeerbaad ii tahay kuma aqoonsanin sidaa darteed bisila u aqoonsanayn waxaan markaa dhammaanba xafladan ku soo gebagabaynayaa in mas-uuliyaddu sida ay ogaato waa mid taageeraya labaatan iyo toddobadii abriil baaqii laga soo saaray ee kala noqoshada xilka oo mas-uuliyadda gudihiina sidaa ku soo gebagabaysay sidaana lagu ogaada mas-uuliyaddu isanoo hayn laga bilaabo maanta wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu